kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah guddiga amniga golaha shacabka oo kulan la yeeshay wasiirka amniga gudaha soomaaliya toban sano kadib xogayihii golaha shacabka cabdikariin xaaji buux oo xilka wareejiyey madaxweynaha dalka jabuuti oo war ka soo saaray weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidankiisa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo la halgamaya ciribtirka faqriga hareeyey dalkiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan intaas waxay ahayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad sagaalka oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran guddiga amniga golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah ee soomaaliya guddiga arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga ah ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo kulan ku yeeshay xarunta guddiyada ee villa hargeysa ayaa ka hadlaya arrimo ku saabsan amniga iyo shaqada ka dhexaysa guddiga kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga xildhibaan nuur axmed diiriye nuur afey ayaa sharaxay ajandaha kulanka
waxaanan oga hadalnay dardargelinta howlaha guddiga iyo hay-adaha hoos yimaada oo ay u horeyso wasaaradda amniga oo maanta nala joogta guddiga wuxuu usii tallaabsan doonaa insha allahu guddiga wuxuu usii tallaabsan doonaa insha allahu hay-adaha kale oo wada shaqeynta ay leeyihiin sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada intaba haddana maanta waxaan halkan ku qaabilnay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirkeedii uu fadhiyo wasiir doodishe runtii arrimo muhiima oo hirgelinta sharciyadii dardargelinta howlaha socda kulankan oo diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha hortabinta iyo wada shaqeynta wasaaradda iyo guddiga ayuu wasiirka wasaaradda amniga maxamed axmed sheekh cali duudisho sheegay in guddigan ay xubno ka yihiin dad khibrad u leh amniga waxaan la kulannay oon ku faraxsannahay xildhibaano khibrad u leh howlaha amniga oo isugu jira saraakiil hore agaasimeel hore oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga guddoomiyaal gobol iyo saraakiil boolis oo dhammaantood ka soo shaqeeyey deegaano kala duwan oo caasimadda ay ka mid tahay guulna ka soo hooyey shaqooyinkii ay ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa xildhibaanadaas khibradda leh iyo shaqada wasaaradda ka socda in gacan weyn ay ku yeeshaan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho toban sano kadib xogayihii guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa maanta oo xadaa xilka wareejiyey kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta villa hargeysa ee muqdisho faadumo cabduqaadir xasan wariyahayga ayaa warkan sii dhammaystiraysa
saddexdii bishan guddoomiyaha golaha shacabka shee aadan maxamed nuur madoobe waxa uu xogeeyaha guud ee golaha shacabka u magacaabay cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri kadib iscasilitaanka xogaayihii isaga ka horreeyey ee cabdikariin xaaji cabdibuux munaasabad ay xiliilka ku kala wareegayeen labada mas-uul ayaa lagu qabtay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa waxaa ka soo qaybgalay habdhowraha guud ee golaha shacabka habdhowra ku-xigeenka iyo sidoo kale agaasimayaasha waaxyaha kala gedisan ee golaha baarlamaanka mas-uuliyiin ka socotay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka munaasabadda goobjoog ayay ka ahaayeen wixii intaasi ka dambeeyey markii munaasabadda la gudagalay waxaa ugu horeyn hadal ka qaatay habdhowraha golaha shacabka iyo habdhowra ku-xigeenka waan rajaynayaa xogayaha cusub iyo maamulkan inay isfahmi doontaan qof walba oo soomaaliyana inbaa lebalkiisu gaarsanaysa yahay si dah furana wacyigelino cabdikariim hadlayo ah inaan wax wada ilaashano waayo muasasadan waa naga wada dhexaysaa shalay rag baa joogay maantana kuwaa jooga berrina kuwa kale oon annaga hayn ayaa ayaa joogi doona saa darteed marka waxa ugu wanaagsan waxay tahay inaan ilaalino uun muasasadan soomaaliya inay leedahay hadday dukumenti tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday dhismo tahayba inaynu wada ilaashano dardaarankaas ay xogayii horena ku dardaarmeen waxaan kaa rajaynayaa in dhinaca dumarka maadaama aan rabno horumarin xoghayn matalaad baarlamaanku waa matalaad shacabaa la matalaayaa dumarku waxay ku jiraan shacabka weliba waxaa la yidhaahdaa ayagaa barsentageka markii la fiirinayo wax saxaa ma hayna laakiin ayagaa badanaa la yidhaahdaa de hadday badan yihiin inay muuqdaan ayay ahayd
labada mas-uul ayaa xilalka isku kala wareejiyey iyadoona xil wareejinta kadib uu dhankiisa hadlay xogahayihii hore ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdibuux waxa uuna markaasi si kooban uga hadlay intii uu joogay xafiiska waxyaabihii u qabsoomay runtii aniga baarlamaankani wuxuu ii yahay ilma aan koriyo kale oo toban sanada ayaan ka soo shaqaynayay yani markaasaa waxu eego waan yaaba halka laga bilaabay halka aan maanta marayno nasiib wanaag waxaa ah in maanta xogeeyaha ibadelaya yahay nin waaya araga dowladnimo garanaya aqoon leh xogeeyaha cusub ee golaha baarlamaanka cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey sida loo soo qabanqaabiye munaasabadan iyo habka wanaagsan ee loo soo dhoweeyey waxaana uu dalbaday dhankiisa in si wanaagsan loola shaqeeyo runtii waxaan rabaa anoo ku hadlaya magacayga inaan u mahadceliyo xogeyaha oo aan aaminsanahay inuu yahay dadka farakutiriska ee soomaaliyeed oo dalkan runtii usoo halgamay waqti badanna soo geliyey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hogaanka golaha shacabka u horreeyay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad iyo habdhowrayaasha iyo dhammaan intii runtii taladeeda lahayd in aan sii qabto ama xilkan runtii aan golaha shacabka ugu adeego waxaan rabaa keliya halkan inaan ka caddeeyo wanaaggii uu soo sheegay xogayaha waa sii horumarin doonaa waa ku dul shaqayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan codsanayaa guud ahaan madaxda golaha shacabka iyo dhammaan shaqaalahaba in runtii wada shaqayn la ii muujiyo la iisoo dhoweeyo waxaan ahay qof runtii meelo badan ka soo shaqeeyey waxaan rajaynaya hadduu ilaah yidhaahdo in talooyinkiinna aragtidiinna iyo wax allaale wixii shuruuc dalkan uu leeyahay inaan ku shaqayn doono hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsantihiin faadumo cabduqaadir aday tibiga dalsan xarunta golaha shacabka villa hargeysa
mahadsanid faadumo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa war ka soo saaray weerar lagu laayay askar ka tirsan ciidankiisa sida warkan ay ku qaadaa dhigayso waryahayga maryan ladane
weerar lagu dilay toddoba ka mid ah askarta ciidanka jabuuti ayaa ka dhacay saldhigga ciidanka ee garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaala geeska afrika kaasoo ay fuliyeen kooxo hubaysan sida lagu sheegay warar kasoo baxay dowladda jabuuti wasaaradda gaashaadhigga jabuuti ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay toddoba askari afar kalena lagu dhaawacay islamarkaana weli la la-yahay lix askari oo ka mid ahaa ciidanka jabuuti oo ku sugnaa gudaha saldhigga xilliga uu weerarku dhacayay dhinaca kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka hadlay weerarka lagu dilay askarta ee ka dhacay saldhigga ciidanka garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaala geeska afrika madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo qoraal ka soo saaray ayaa waxa uu sheegay inay ka xun yihiin weerarka lagu laayay askarta ka tirsanayd ciidanka dowladda jabuuti waxauna tilmaamay in dowladdu ay sharciga horkeeni doonto kooxda weerarkaasi soo qaaday jabuuti oo ku taala mid ka mid a marinada maraakiibta ee ugu mashquulka badan dunida oo ay badda cas ku kulmaan gacanka cadan ayaa martigelisay saldhigga keliya ee maraykanku ku leeyahay afrika iyo saldhigga ugu weyn ee ciidamada faransiisku ku leeyahay caalamka maryaladana xuseen dalsan t v muqdisho
ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa la halgamaya ciribtirka faqriga haya dalkiisa xilli uu maanta booqday dhulbeereedka qamadiga ee gobolka faafan dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mas-uuliyiin uu horkacayo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa booqday dhulbeereedka qamadiga ee gobolka faafan wuxuuna ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ku dhawaaqay in sanadka labada kun shan iyo tobanka ee taariikhda ethoobiya uu gaaray hadaf ah in lasoo saaro konton iyo labo milyan oo kintaal oo qamadi ah horumarinta qamadiga xagaaga ee sannadihii lasoo dhaafay iyo qorshaha labada kun shan iyo tobanka taariikhda ethoobiya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxda gobolka iyo wasiiro ra-iisul wasaare abi oo ka hadlay barnaamijkan ayaa sheegay in miisaaniyadda labada kun shan iyo tobanka ee taariikhda ethoobiya la beeri doono hal dhibic saddex milyan oo hegtar oo dhul ah lagana soo saari doono konton iyo labo milyan oo kintaal oo sareen ah waxa uu sheegay in tani ay awood u yeelan doonto bixinta ganacsiga shisheeye halkii ay si buuxda u bixin lahayd isticmaalka gudaha ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo sheegay in malaayiin kintaal oo qamadi ah uu sanadkan u diri doono dalal kale ayaa isku raacay in la gaarayo laba milyan oo kintaal oo ka mid ah dhulka soomaalida ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku celiyey inuu ka shaqaynayo sidii loo dabooli lahaa baahida qamadiga iyo sidii loo joojin lahaa badeecadaha looga soo dhoofiyo dibadda in sareenka laga keeno dibadda lagu bedelo wax soo saarka gudaha waa mid ay dowladdu diiradda saarayso waxaan awoodaynaa in aan soo saarno qamadiga innaga iska dhaaf xitaa dadka kale ku filan wadadeediina waan haynaa ayuu yiri ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxaana tusaale inoogu filan deegaanka soomaalida waxaa abuurmay jawi ah in halkii hegtar laga soo saari karo afartan kintaal ayuu yiri abiy axmed waxaana guusha barnaamijkan ka qayb qaatay xafiiska iskuduwaha mashruuca horumarinta qamadiga waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda dowla-aan ayay u dhimanayaan bukaanada ku sugan cisbitaal ku yaala gobolka tigree ee dalka ethoobiya halkaasoo xudun u ahayd dagaaladii sokeeye ee ku dhowaad laba sannadood socday waxa uuna gobolka galay go-doomin saameeyey nolosha dadka rayidka ah labada dhinac ee isku haya colaadda ayaa ku heshiiyey wadahadal nabadeed oo ka dhacaya dalka koonfur afrika dhakhtar u dhashay ethoobiya waxa uu codsaday in arrinta ugu horreyso ee wadahadallada diiradda lagu saaro ay noqoto sidii wax lagu qaban lahaa dhibaatooyinka bini-aadamnimo ee ka taagan tigree ditor fasika waxa uu ka hadlayaa arrin xaqiiqa oo uu ku tilmaamay xaalad daran oo halis leh ma haysanno dawo lagu suuxiyo bukaanada ma haysanno dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah marka waxaad arkaysaa dhibaatooyinka ay la kulmayaan bukaanada waxaad arkaysaa iyagoo dhimanaya oo aan helin wax caawimaada wax aad u qaban karto ma jiro ayuu yidhi dhakhtarkan oo qaabilsan qalliimada ee ka howlgala cisbitaal ku yaallo tigree xilli uu b b c da kula hadlayay wicitaanka whatsapp isagoo adeegsanayay isgaarsiinta satellayte-ka oo dhif ah warkii aad ka dhageysanayseen dalsan akhyaaray xilligan waa nagiinta
wararkaadla haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel